asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtada maanta ee sida joogtada ah aynu halkan ugu wadaagno waana xubinta murtada maanta een ka soo meehaahno afkeenna dhaqankeenna hiddaheenna iyo agabkeenna iyo aragtideenna inta waxyaalada farada badan inooga sheegta waxaa la yidhi dhegaystayaal oo xubintan ayna leedahay saddex midba meel buu dhacaa saddex midba meel buu dhacaabay xubintani ina leedahay waxaa la yidhi saddex midba meel buu dhacaa saddexda midba meel dhaca waxaa weeye waa saddexdan saddex midba meel buu dhacaa dhalasho meesheeday dhacdaa dhagaxna meel dhow buu dhacaa dhegna meel dheer bay dhacdaa saddex midba meel buu dhacaa ayay xubintan murtada maantu ina leedahay dhalasho meesheeday dhacdaa dhagaxna meel dhow buu dhacaa dhegina meel dheer bay dhacdaa dhalasho meesheeday dhacdaayo dee meesheeda ma dhaafayso oo dhalasho waa dhalasho dhiiguna waa dhiig halkiisa ma dhaafahayo weligiio halkiisaasu jooga xitaa labada qof hadday isnacab yihiin laba qofoo walaala unbay ahaanhayaan waa dhalasho sidoo kalenta dhagaxna meel dhow buu dhacaayo tuuryadu meeshay gaadho waa meel iska dhow haddii wax la tuuro laakiin dhegtu meel dheer ayay dhacdaa waana midda ugu dhibaatada badan ee waxaanaad aragtay ee saxaafad ah idaacad ah dacaayad ah hiriirig ah baanbaan ah huuhaa ah meel dheer ayay gaadhsiinhayaan waxyaalaha ay sheegahayaan ama xumaanta ay faafinhayaan iyo waxyaalaha la midka ah oo waa arrin xaqiiqa waxaa la yidhi saddex midba meel bay dhacdaa dhalasho meesheeday dhacdaa dhagaxna meel dhow buu dhacaa dhegna meel dheer bay dhacdaa bay xubinteennan murtida maantu inan leedahay waayahan dambe waxaad moodaa dadku dhalashadii inay isku naceen laakiin dhalashada waa halkeeda dhagax la tuuro iyo istuurtuurka iyo diriirtuna waxanba gaadhayso oo cayaamo unbay socsoconayo dadku sidooda unbay deriso ahaani cidanoma kala rarayso halkoodii unbay ku wada noolaaniyo waa dhagaxii laisku tuurtuuraya meel ma gaadhayo isna meeshaa dhow buu yaallaa deriskaag weligii sidii unbuu kuugu dhowaan ama dhagax ku tuur ama ha ku tuurin sidoo kaleent haddii ilaahay edmaayo dhegna meel dheer bay dhacdaaye xumaantii aad faafiso adiga unbaa faafiyo aakhare laguu qabsane laakiin xaqiiqadu halkeedii ma dhaafayso mahmaahda maanta ayaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi oo aan dhahaynaa adeegaa ma baqee ninkiisaa baqda waa adeegaa ma baqdee ninkiisaa baqda